haye tobanaan kugu dara
iibinta aricadka iyo idaha waa shaqada ay subax walba marka laga reebo khamiis iyo jimcaha u soo aado halkan waa suuqa dayax ee degmada hilwaa tanina waa safiya sheekh xuseen oo tacliinta jaamacadda ku barbar waday shaqadan
maashaalla jaamacada dhigtaani shanta maalin suuqaasu imaada umalisaa bartaa mudwefere insha allah sanadkii dambe daylaal hal sana ay dhimi jaamacadda hadda semester feef hadda maranaa sanad ka hor oo ay bilowday hawshan waxay go'aansatay inay jaamacadda u bedelato khamiis iyo jimco maashaalla jaamacadda baar teemaa ka dhigtay ee ilaa markaa semester feef soo gaaray waa bedeshto caadha ee semester marka markay kala bar gaarta caad xoogaa waa bedelo kartaa marka baar teem khamiis jimcaa ka dhigtaa shanta maalin suuqaa imaada la qabsiga suuqa iyo kala dhicinta macaamiisha qiimaha ariga ayaa bilowgii ku adkaa balse hadda way kartaa yani hooyada ayaa gada ariga marka ayada le ka barta bis dhaxalle waayo ariga noocyadiisa kala duwan idaha iyo ircadka qiimaha idahoo kaletood way kala duwan yihiin noocyadooda maalmihii hore horto ee xoogaa way u dhacsanay suuqa hadda laakiin maasha allah kor u soo kaca safiya oo aan si kadis ah ugu kulannay suuqa xilli aan warbixin ka diyaarinaynay ayaan go'aansanay inaan sheeko ka samayno ogolaanshaheeda kadib waxaan niyeysanay inaan bal isku xirno halka ay ka shaqayso iyo jaamacadda ay wax ka barato oo markaa fasax ahayd higsigeeda tacliintase waa mid sare qalinjabiyaal badan ayaa ka cawda shaqalaan haysata balse sheekada safiya waxay daha ka rogaysaa in shaqa abuurshadu u baahan tahay ka go'naansho iyo u eegis la'aan heerka ay howshaasi ka taagan tahay bulshada